لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه بإذن الله تبارك وتعالى waxaa maanta aynu isxusuusin doonaa mawduuca walaalkeen ciwaankiisa uu inoo sheegay waxaynu ka hadli doonaa mawdka geerida iyo dhimashada iyo cibro qaadashada iyo waanada ugu sugan qofka muslimkaa waxaynu ogsoonahay walaalayaal qofka muslimkaa qalbigiisa waxaa ku dhici kara xanuuna iyo amraad waxaa kaloo dhici karta qalbigii inuu galo kafle iyo mooganaan oo uu ka seexdo waajibaadkii rabbi tabaaraka wa tacaala u diray qalbigu isagoo xaaladaa ku sugan hadduu rabbi la kulmo waxaa dhacaysa inuu ilaahay la hortago sahay la-aan halkaasina ay ka raacdo fadeexad ilaahayna subxaana wa tacaala uu cadhoodo cadhada ilaahay aasaartii raadadka ka dhashana waxaa kamid a inuu ilaahay addoonka ciqaabo oo uu geliyo naaru jahanama waalciyaadu billah quluubta walaalayaal waxyaabo toosiya ayaa jira oo kaflada iyo hurdada iyo mooganaanta ka toosiya waxyaabahaasi kuwa ugu muhiimsan waxaa kamid a inuu ahaado addoonka muslimka ahi mar walba mid xusuusan tegitaanka adduunyadan uu ka tegaayo safarka ugu jiro xagga qabriga iyo aakhiro la kulanka iyo ishor istaagga rabbi tabaaraka wa tacaala sidaasi awgeed waxaa muhim oo la gudboon qof kasta oo muslima si qalbigiisu u hagaago tawbadiyo alla noqo u noqoshadana uu farabadiyo oo uga go-o macaasida iyo mukhaalafaadka ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu adeeco oo uga soo baxo waajibaadkii rabbi subxaanahu wa tacaala uu faray waxaa la gudboon inuu farabadiyo xusuusnaanta geerida sida awgeed baa waxay aimadu yidhaahdeen raxmatullaahi calayhim man aktara min dikri lmawti ukrima bihalaathati ashyaa qofka farabadiyo xusuusnaanta geerida waxa ilaahay uu ku arsaaqo uu ku sharfaa saddex arrimood ta koowaad waxaay tahay tacjiilu tawba tawbada ayuu dedejiyaa xumaantana waa ka noqdaa umana saamaxayo arrinka noocaasi iyo xumaantu inuu sii wado waayo waxa hor imanaysa iyadoo qabrigii la geliyey lagu bilaabay su-aaliyo imtixaanaad waxaa hor imanaya iyadoo qabriga uu ku cadaaban yahay haddii xumaanta noocaasiya uu ka noqon waayo waxaa addoonka hor imanaysa markuu geerida xusuusnaanteeda badiyo inay u sawiranta iyadoo ilaahay lasoo hor istaajiyey subxaana wa tacaala oo la weydiiyey arrin kastoo adduunyada dusheeda uu ku sameeyey ha yaraato ama ha weynaato ha qarsado amase ha muujistabe taasi waxay ku kalifaysaa inuu toobad keeno ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala arrinta labaade laga faa'iido xusuusnaanta geeridu waxay tahay qanaacatu lqalb qofka qalbigiisa ayaa wuxuu yeelanayaa qanaaca waxa uu ku qancayaa maa kataba allahu lah wixii ilaahay subxaana wa tacaala u qoray waxa uu ku qancayaa xalaasha ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey waxa uu ka qancayaa nafta uu ka reebayaa muxaramaadkiiyo waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka reebay waxaa kaloo qofku uu ka faa'iideeya xusuusnaanta geerida nashaatu alcibaada inuu cibaadada farabadiyo oo weliba cibaadada u guto si firfircooni ay ku jirta iyo nooli oo caajisnimo iyo cagajiid ilaahay aanu ku caabudin subxaanahu wa tacaala waayo addoonku mar hadduu yaqiinsan yahay oo uu xusuusan yahay inuu dhimanayo waxaa taasi ay kalifaysaa inuu ku dadaalo sidii adduunyadan sahay uu gala tegi lahaa taasi oo anfacda maalinta dad fara badan ay murugoonayaan ay tamaniyanayaan oo ay jeclaysanayaan adduunyada dib in lagu soo celiyo si ay u shaqaystaan laakiin arrin laga yeelayaa baanay ahay addoonku hadduu ilaabo xusuusnaanta geerida ilaahay wuxuu ku ciqaabaa saddex arrimood ka koowaad waxay tahay taswiifu tawba tawbada mar walba inuu dib u dhigo isagoon ogeyn maalinta u dhiman doono ilowgii geerida u iloobi waxay kalifaysaa inuu macsiyada iyo xumaanta isku ilaabo oo u ku xisaabtamo wakti dambe inuu toobad keeni doono iyadoo xaqiiqadu ay tahay inaanu ogen waktigaa inuu gaari doono addoonku hadduu geerida ilaabo kuma raalli noqonayo kuma qancaayo inta xalaashee ku filana ilaahay tabaaraka wa tacaala u baneeyey cibaadaadkana waa uu ka caatisayaa waxaa laga yaabaa inuu iskaba daayo haddii nolosha adduunyaduna ay u muuqato nolosha aakhira aanay u muuqan hadduu gudayana waxaa laga yaabaa inaanu qalbigiisu soo jeedin caadatiid iyo siijeed inuu cibaado ku gudanayo ayaa dhici karta faa-iidada noocaasiya bay leedahay walaalayaal geerida oo mar walba la xusuusnaada sidaasi awgeed waanada u weyne qofka muuminkaa lagu waaniyaa waa in la xusuusiyo geerida sida awgeed baa waxay odhan jireen raggii zuhaada aha ee ilaahay ka baqi jiray markii lagu ihi maa ablagu lcibaad waar waanad iyo wax lagu cibro qaato wax lagu qaato maxaa u xeel dheer qaala annadaru ila alamwaat waa inaad eegtid kuwa dhintay naftu ay ka baxday qofkii oo qiriricloo naftu ay ka gurmayso oo xaraka iyo hadalba daayey oo nafti ay ku meeraysanayso laabta iyo cunaha xaaladda noocaasi haddaad dul istaagto qalbigaaga nolole ay ku jirto waana ayay kuu noqonaysaa shaki la-aan markaad dul timaado qofkii xoog iyo awood lahaa xeelad iyo xoolo fara badan sheeganayey oo naftii intay ka baxday xubnihiisi xarakiyo dhaqaaqba ay daayeen taasina waxay noqonaysaa addoonku miduu wax ku qaato addoonku hadduu geerida xusuusnaado macaasiday arrintaasi ka hor istaagaysaa si aanu macaasi ula hoyan oo qabriga aanu ula gelin macaasida ayuu ka dheeraanaya qalbiga qalalay ee ilaahay hadalkiisu aanu raadaynahayn ayaa arrinta noocaasi qoynaysa oo ay jilcinaysaa addoonka qalbigiisa waxay ka tagsiinaysa oo ay ka dheeraynaysaa inuu adduunyadan un ku faraxsanaado raalli uu ku noqdo iyaduna ay u muuqato wax kaleba aanu arkahayn sidaasi awgeed ayaa aimadu waxay idhaahdeen raxmatullaahi calayhim quluubta ma jirto wax uga waxtar badan saddexdan arrimooda soo socda arrinta koowaad waxay tahay aliqlaacu camaa hiya calayh addoonku xumaantii uu samaynayey inuu ka go-o taasina waxaa kalifi kara inuu ka qayb qaato majaalista ilaahay lagu xusayo subxaana wa tacaala ee laysku waaninayo ee laysbaqagelinayo khayrkiiyo wanaagiiyo darajaadkiiyo ajarkiiyo tawaabkana laysjeclaysiinayo arrinta labaadee qalbiguu ku intifaaca waa dikru lmowt waa geerida inuu xusuusnaado ta saddexaadna waa mushaahadatu lmuxtadariin dadka geeridu ay kusoo xaadirtay naftu ay ka gurmayso bal inuu dul istaago si arrinta noocaasi wax ugu qaato walam araka alamwaati afjaca mandara walaa waacidii jullaasihim kalmaqaadiri buuhi ninkii shaacirka ahaa maan arag buu yidhi mandar laga argagaxo wax lagu qaato oo lamida dadka dhintay marka la dul istaago waxa kaluu yidhi arrin qofka dul tagta waanisa oo xabaalaha lamidana maan arag hadduu xabaalaha qofku tago geerida xusuusto arrinta noocaasi waana ayay u noqonaysaa faa'iidooyinka noocaasiyaa ku jira walaalayaal geerida in la xusuusnaado waxaynu ognahay dhammaanteen qof kastoo ibni aadam ah oo innaga inaga mida ilaahay adduunyadana muu keenin si u dego ugu waaro adduunyadii maaha wadanka rasmiga ibni aadamku uu leeyahay bal wadanka rasmiga ibni aadamku uu leeyahay waa daaru laakhira daaru lqaraar daarta aan dhinacnaba loo dhaafahayn adduunyada dusheeda waxaynu ku nahay sida qof musaafira oo geed harkii harsada oo doonaya halka inuu socodka kasii wadiyo safarka qofka caynkaasi waxaynu garan inaanu isdhigan meeshaan aanu isku ilaabin xamaantiisa iyo alaabtiisa iyo sahidiisu urursadaa socodkiisana waa sii wadaa ilaahay wuxuu ka waramay qof ka mid ahaa dadkii muuminiinta ah oo waaninayay qowmkiisii wuxuu ku uhi yaa qowmi inamaa haadihi alxayaatu ddunyaa mataac waina alaakhirata hiya daaru lqaraar war qoomkayga waha ku dadmina adduunyadan waa mataac waa alaabtiiyo sahayda iyadoo qaato qofka socdaalka oo kale maaha meel lagu nagaan karo la degi karo oo aan la dhaafahayn waina alaakhirata hiya daaru lqaraar aakhira ayaa ah daarta lagu nagaanayo meella aan loo dhaafahayn iyada markaasi ka shaqee si aad u hagaajisan lahayd daaro wanaagsan oo hadhow toole ku raaligeliya oo aada ku faraxdid si aada uga dhisan lahaydna ku dadaal qofka insaanka ibni aadamka ah inkasta oo uu adduunyadan muddo dheer joogo oo adduunyada uu camilo u ka shaqeeyo isagoo ilaabay aakhiradiisii oo kharibay waxaa lagama maarmaan ah wixii loo ballan qaaday inuu yimaado albaabka dadkii ka horreeya ay galeen oo albaabka geerida inuu galaa waa lagama maarmaan ballanqaadkii rabbi inuu yimaadaana waa lagama maarmaan xaaladda caynkaasiyo marka la gaadho adduunyaduu camirayuu ka shaqaynayey aakhiro uu ku ilaabiyo wixii anfici lahaa wax allaaliyo waxay ka taraysaa ma jirto addoonkii ilaahay baa yidhi afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaaءahum ma kanuu yuucaduun ma agnaa canhum ma kanuu yumatacuun bal waxaad ka warantaa haddii sanado dhaadheer iyo muddo fidsan loo raaxeeyo adduunyada dusheeda lagu daayo dabeetana u yimaado wixii loo yabahee loo ballan qaaday oo ah dhimasho iyo geeri qabriga inay galaan oo qiyaamuhu u kaco ilaahay la hor keeno oo la xisaabiyo oo la abaal mariyo ma agnaa canhum ma kanuu yumatacuun war maxaa ay ka taraysaa wixii ay ku raaxaysan jireen iyo wixii adduunye la siiyo oo dhami jawaabtu waxay tahay wax allaale iyo waxay ka taraysaa ma jirto mawdku waa arrin lagama maarmaan ah hadduu addoonku dhufays adag ka samaysto kagama gaban karo qalcado waaweyn hadduu ku gabado geeridu way ugu gelaysaa xijaab iyo teed hadduu iska xigsiiyo arrintaasi ma hor istaagi karto albaaba aday hadduu xidho oo gaal uu isku wareejiyo ibni aadamku waa ka dhimanaya aynamaa takuunu yudrikkum lmowt walow kuntum fii buruujin mushayada waxaa rabbi uu leeyahay meel kastoo aada joogtaan haddaad isleedihiin meel aada ku badbaadaysaan baad joogtaan iyo haddaad baylah tihiin oo dayacan tihiinba geeridu waa mid idin haleelaysa o idin hareereynaysa dhinacaad uga baxsan kartaan iyo meelaad uga carari kartaana ma jirto guryo aada adagoo dhaadheer xataa haddaad dhisataan geeridu way idinku imanaysaa buu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala qul fadraw can anfusikum almawta in kuntum saadiqiin waxaa rabbi uu leeyahay isagoo la hadlayo kuwa geerida iska ilaabay adduunye mooyaane aakhiraba xisaabta aanay ugu jirin warba haddaad run sheegaysaan oo aan laydin soo celinahayn oo adduunyadan aada ku waaraysaan war bal naftiina ka celiya geerida haddaad awood leedihiin awood darrada ibni aadamka ayay tusinaysaa inaanu naftiisa geerida aanu ka celin karin insaan kastaaba iyo naf kastaaba geerida waa dhadhaminaysaa laa faariqa bayna nafsin wa nafs naf kastaaba tii dhadhaminaysa weeyi waxaa lagu kala duwan yahay waa sakaraatulmawtka iyo dhibaatooyinkiisa iyo masaa'ibtiisa ay dad ugu kala duwan yihin waxaa kaloo dadku ay ku kala duwan yihin fi lmasiiri alakhiir dhimashada iyo geerida dabadeed meesha lagu dambaynayo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku uhi fi lqur'aani alkariim kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa cani innaari waudkila aljannata faqad faaz naf kastaaba tii geerideeda dhaminaysa weeye waxaa laydin oofinayaa maalinta qiyaamo o laydinku abaal marinaya wixii aada shaqaysateen maalintaasi ayay dadku kala baxayaan qaar naarta ayaa laga fogeeyo kuwaasi waa kuwa liibaanay ee guulaystay qaarna naarta ayaa ay galeen guuldarra ayaa kuwaasi la kulantay iyo khasaare naftoodii iyo ehelkoodiiba way khasaareen kuwaasi waxaa markaa walaalayaa la gudboon qof kasta oo yaqiinsan inay geeridu legdi doonto inkastoo xoog iyo awood uu leeyahay ciiddaasina la jiifin doono oo guri iyo gogol wuxuu lahaaba uu ka tegi doono dirxiguu qabriga dhexdiisa wehel u noqon doono munkar iyo nakiir ay la fadhiisan doonaan oo su-aal ay weydiin doonaan meesha uu degan yahay qabriga ay noqon doonto weliba intaasi ay ka dambayso in loo ballan qaado inuu qiyaama kacayo qiyaamuhu markuu dhacana janno uu ku aroori doono ama naar uu ku aroori doono qofka arrinta noocaasiyo yaqiinsan waxaa la gudboon arrinta u weyne uu ka fikirayo arrinta noocaasi inay noqoto waxa u weyne u diyaar garoobayaana arrinta noocaasi inuu noqdo sidaa awgeed ayaa rasuulunaa maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tudhaya inoo naxariisanaya danteenna iyo maslaxaddeenna ka talinaya wuxuu aada inoogu dhiirigeliye geerida inaynu xusuusnaano qasrulamel inaynu la nimaadno oo aynu ku xisaabtanno adduunyada inaynu maalmo joogayno gaaban oo yar bal maalmaba ay ka yaraan karto saacada ama daqiiqada ay noqon karto wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aktiruu min dikri haadimi laddaat waar farabadiya ka gooye macmacaanka iyo ku raaxaysiga adduunyada xusuusnaantiisa iyo xuskiisa farabadiya buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo macmacaankeeda iyo quruxdeeda iyo mataaceeda iyo raaxadeeda aydaan isugu ilaabin oo halka dhabsi aada u socotaan aada ugu sahay qaadataan bal waxa uu ku tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu fariisana ugu caqliga badan inuu yahay ka ugu xusuusnaan badan geerida uguna diyaar garow badan arrinta noocaasi ah waxau uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man akramu nnaas qaala aktaruhum dikran lilmowt wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dadka waxaa ugu maskax badan buu uhi rasuulku oo caqli ilaahay uu siiyey qofka ugu xusuusnaan badan geerida uguna diyaar garow badan arrinta noocaasi ah kuwaasaa kuwa caqliga badan ee fariidada ah dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira adduunyada sharafteedii iyo karaamadii aakhiraba dadka kale kuwaasi ayaa uga dheereeyey waa xadiid saxiixa ibnu maaja ayaa warinaya qofka doona adduunyada inuu sharaf ku noolaado karaamada iyo martiqa martiqaadka rabbiye wanaagsanna aakhiro inuu ku helo falyakun fi dunya kaanahu gariib aw caabiru sabiil adduunyada dusheeda ha ku ahaado sidii qof musaafira oo gariib oon joogin wadankiisii ama wadadiiba hayo meel cidlaa oo bahgooyaa maraya qofkaasi sida uu diyaar garoobo ee aanu isu dhigan sidaas oo kale mar walba diyaar ha u ahaado waxaa walaalayaa laga maarmaana mid walo inaga mid a rag ha noqdo ama dumar ha yaraado ama ha weynaado mawdku albaabada ayuu inagu soo garaaci doonaa arrintaasi ama ha noqoto mid degdegoo imika dhacda ama maalmaba waxa weeyaan dib haynooga yaro dhacdo waddaa la wada hayaa laakiin waa la kala dambeeyaa waddadaa mar haddii la wada hayana meeshay waddadu ku dhammaato waa la wada gaari doonaa wakti ay noqotoba adduunyana laynuguma abuurin inaynu ku waarno bal waxaa laynoogu abuuray adduunyadan inaynu ugu diyaar garowno aakhiro oo ay noqoto meeshii aakhiro sahayda aynu la tegayno aynu ka shaqaysanaynay أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
saabsanteen in laydiin abuuray cabad seestees iyo dheeldheel sida xayawaanaadka inaad u noolaataan aada cuntaan aada cabtaan waxaad doonaysaan aada samaysaan dabeetana laa xisaab walaa su-aal walaa sawaab walaa ciqaab walaa jaza saasaad umalayseen inaan su-aal idinka dambaynin iyo ciqaab iyo abaalmarin wanaagsan iyo xisaab iyo miisaan iyo siraa la dul marayo iyo janno iyo naar ma sidaasaad umalayseen buu leeya rabbi tabaaraka watacaala qofkii sidaa umalaynayo sidaa xaqiiqadu maaha waxaa lagu abuuray sida rabbi tabaaraka watacaala uu leeyahay liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaa laydin abuuro noloshaba laydinku sameeyey sideedaba noloshana geeri loo daba dhigay bal si loo eego kiina ugu camal wanaagsan ee ka soo baxa ilaahay tabaaraka watacaala amarkii uu faray haddii geerida cidi ay ka badbaadayso waxaa ka badbaadi lahaa nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam khiiratullaahi min khalqi wa rasuuluhu ila alcaalamiin kaasi ayaa ka badbaadi lahaa kamuu badbaadin intaanu dhiman ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ogeysiis uu siiyey inaka mayitun wa inahum mayituun nabi maxamedow adigu waad dhimanaysaa baa la yidhi adduunyada ku waarimaysid iyaguna way dhimanayaan sidaas oo kale ka ku adeecee ku raaca iyo ka ku khilaafee ku beeniya kulluhum waa ay dhimanaya dhimashadaana maxaa ka dambeeya takhaasun cinda rabbi alcaalamiin ilaahay baa laisla hortegaya halkaasi ayaa dabeetana waxaa dhacaysa yowma tubla saraa'ir iska dhaaf wixii la sameeyey muuqdee wixii quluubta ku jiray baa la muujin doonaa buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa nebi maxamed ku yidhi wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mita fahum lkhaaliduun bashar adiga kaa horeeyey umaanan qorin buu leeyahy rabbi inuu adduunyadan ku waaro ee haddaad adigu dhimato nebi maxamedow kuwan dhimashadaada iyo geeridaada ku farxaya mayagaa kaa dambaynaya mayagaa adduunyada ku waaraya saasoo kale ay u dhimanayaan insaanku inkastoo ilaahay cumri uu siiyo mahmaa taala cumru falaa budda min xuluuli ilmowt inkastoo cumrigiisu dheeraado inay geerii ku degi doonto oo musiibatulmowt ay ku habsan doontaa waa mid laga maarmaan ah inkastoo insaanku guryaha dhaadheer uu dego furaashyo qurux badanna uu goglado falaa budda an yaskuna fi lqubuur wayaftarisha aturaab inuu xabaalaha degaa waa lagaba maarmaan hadduu helaba cid aasta inuu ciidda goglado furaashuu ka dhigtaana waa laga maarmaan xaqiiqada mar hadday sidaasi tahay maxaa kalifaya walaalayaal inaynu adduunyadan un ku mashquulno oo arrinta noocaasi aynu iska ilowno oo guryo ku meel gaadho tambareeriya aynu siino waktigeenna oo dhan oo aynu ka shaqayno guryihii rasmiga ahaana aynu ilowno guryaheedii aynu kharaabino rasmiga ahaa guryihii aynu kasii soconno cid kale ay lahaydna inaynu camirnaynu hagaajino lacamruka maa yugni haraau cani ilfataa idaa xashrajat yowman wadaaqa biha sadru maxaa qofka uu ka taraysa hodantinimadu adduunyo ururiyo u jamciyey marka la gaadho maalinta naftu ay ka guuxi doonto oo ay ka qiririclayn doonto laabtiisa iyo cunihiisa oo laabtu ay cidhiir noqon doonto oo qofka neeftiiyo naqasku aanu kasoo bixi doonin maalintaa marka la gaadho maxay ka tari doontaa addoonka wixii uu jamcinay ee ururinayay soo lama odhan ninkii hebel wuu dhintay xoolihiisiina waa la dhaxlay dumarkiisii waa loo hadhay isagiina hilbihiisa inaga qariya oo ciidda inagaga roga baa la leeyahay xaqiiqadu waa taa alleylu mahmaa taala laabudda min tuluuci alfajr inkastoo habeenku uu dheeraado inuu waagu barya waa mid laga maarmaana waalcumru mahmaa taala laabudda min dukhuuli lqabri inkastoo qofka cumrigiisa uu dheeraadana inuu qabri galaa waa lagama maarmaan mid kasta oo hooya ay dhashay maalin maalmaha ka mid a in naxashka la saari doono oo xagga xabaalaha loola kallihi doono ama loola caraabi doono waa shakilaan kullu ibnu unhaa wain taalat salaamatuhu fahuwa yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu aalada marka inkasta oo nabadgelyadiisa iyo badqabkiisa uu dheeraado adduunyadiisa uu ku faraxsanaado maalin baa la saari doonaa naxashka noocaasi ah ayuha almuslimuun wa ayatuha almuslimaat maalin kastoo waa uu inoo baryo oo gabal uu inoo dhaco waxaynu u soconnaa inuu sii dhowaaneynaa xaggii qabriga iyo aakhiro hayaab baynu ku jirnaa iyo safar mar kastoo geedi aynu guuro maalmahaasi ayaa geediyadii ka dhigane meeshaynu u soconnay oo qabriga iyo aakhiraa ayaynu usii dhowaaneynaa maalin kastoo ina dhaaftaa waxay u dhigan tahay qayb inaga ka midii inay tagtay maxamed ibnu waasic ayaa raximahullah waxaa lagu yihi kayfa asbaxta waar sideebaad kuwaa beriisatay baa layihi bal iska waran qaala maa danuka birajulin yartaxilu ila alaakhirati kula yawmin marxala oo maxaa waramaa buu hi maxaad umalaynaysaa nin maalin kasta xagga aakhire u guuraya hal geedi buu xagga aakhire maalin walba u guuraya oo waa kastoo baryey waxa u dhigan yahay inuu qofkaasi hal geedi u guuray xagga aakhiro nasiiru ila alajaali fi kuli laxdatin wa ayaamunaa tutwa wahuna maraaxilu xaggii ajasheenu oo halku cumrigeenu ku dhammaanayay ayaynu ilbiriqsi kasta usii dhawaanaynu u soconnaa maalmaheenina waa la laabaya waa la duubaya loogu talagalay adduunyada aynu ku noolaano aynu joogno waa maraaxishii iyo meelihii aynu kusii nagaanayno aynu kusii habeen dhaxayno weeyaan idan maxaynala gudboon waxaynala gudboon sahay adduunyada inaynu ka qaadano maadaama cumrigeenu maalmo kooban uu yahay oo yar faraxal min addunya bizaadin min attuqaa facumruka ayaamun wahuna qalaa'ilu adduunyadan sahay alla ka cabsiga ka qaada taasaa kaa raacaysa wixii kaleo dhan inaad ka shaqaynaysay waxba kaa raaci maayaan kafan yar baa laga yaaba in lagugu duuduubo inaanad helinbana waa dhici karta ama laga gaadhsiin waayaba cumrigeenu waa maalmaha kooban aynu noolnahay ee maalin kasta ina dhaafaya ee waxay nagu dhaafayaanna aynaan ku xisaabtamahayn maalmahaasina waa yar yihiin inkastoo qofku uu isku dayo inuu geeri ka cararo ama uu is-ilowsiyo meesha lagaga sheekeynayo uu ka fogaado inkastoo qofku arrinta noocaasi uu ku madax adeygo oo uu caasiyo rabba alcibaad nihaayadiisa kama dambaysta ah waxa ay noqon doontaa geeri bay noqon doontaa qul ina almawta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum uma turadduuna ilaa caalimi algaybi waashahaada fayunabiukum bima kuntum tacmaluun waxaa rabbi uu leeyahay subxaana waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow geeridan aad ka yaacaysaan mid idinla kulmaysa wey meeshaad doonaysaan u yaaca meeshaad doonaysaana ku gabada waa og yihiin iyaga laftoodii inay dhimanayaan laakiin dadku waxay moogan yihiin xaqiiqada ka dambaysa dhimashada taasi oo ah inuu ilaahay uga warrami doono addoomuhu wixii ay samayn jireen oo lasoo hordhigi doono qof safiri kara ama diidi karaana ma jiro iyadoo malaa'igta ay qoreen baa lasoo hordhigi doonaa arrinta noocaasi hadduu diido oo uu idhaahdo waa laygu been abuurto waxanaan samayn afka inta laga aamusiiyo oo afkiisa la xidho ayaa xubnihiisa laga dhawaajin doonaa markaasay xubnihiisu ku marag furi doonaan oo la odhan doonaa marka uu idhaahdo insaanku markhaati aan aniga ahayn maanta aqbali maayo maxaad samayn waa kuwa xubnahaaga iyo jawaarixdaadii kugu marag fureen waa xaqiiqa waaqiciya xatmiya meel alaaliyo meel loo dhaafaana ma jirto mawdkiiyo geerida walaalayaal waxau leeyahay ajal muxadad wakti go-an buu leeyahay oo insaanka uu ku degaayo qof ma jiro awoodo inuu dhaafo laalushaad bixinayso laga aqbalaya ma jiro si cumriga lagugu dheereeyo wax kaloo xataa cumrigaaga dheeraynayaana ma jiro cumriga ilaahay looxulmaxfuudka uu kugu qoray kamana soo horumari kartid kamana dibdhici kartid wax kastoo dadku ay akriyaan oo isku maaweeliyaan walikulli ummatin ajal faida jaa ajalahum laa yastaakiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waxaa rabbi uu leeyahay ummad kasta waxay leedahay wakti go-an ajashoodu maalinta ay timaado ama ilaahay uu qoondeeyey kamana dibdhici karaan saacad wakti yaroo kooban kamana soo waxa weyaan horumari karaan waxaase ay tahay arrinta muhimka walaalayaal ee ay tahay inay nagu beerto baqa fara badan inaguna dhiirigeliso inagu kaliso inaynu diyaar garowno ilaahay inuu toobadkeenno subxaana watacaala daaco iyo sahay adduunyada aynu kala tagno arrintaasi waxay tahay oo muhima qof waliba inuu ku xisaabtamo geeridu waktigaa go-ane ay leedahay iyo meesha ay nagu helaysaaba iyo sababta inaynu dhimanno keensanaysaaba waa mid majhuul oo aynaan garanahay kuma inaga mid oo garanayo waktiguu dhimanayo rijaala wa nisaan qof ogi ma jiro iminka waktiga aynu hadlayno dhammaanteen iyo dadka kale adduunyada ku nool qof odhan karaa ma jiro saacad baan sii noolaanaya ama inka waxa weyaan fara badan ama inka yar meesha uu ku dhiman doonana qofku ma oga sababta xataa qofku uu ku dhiman doono ma oga oo warkama hayo nafna ma oga goortay dhiman doonto saacadda ay taagan tahay baa nafta laga qaban iyo ilbiriqsigaa mise dib bay yara dhici doontaa qofna garan maayo waxa magiciisu u ahaan doono beritoole ma hebel hebel iyo heblaayo hebel baa la odhan doonaa mise waxaa la odhan doonaa waarmaydka inaga asoo hilbaha inaga qariya wallahi inaanu qofna garanahayn sideead markaa ugu xisaabtamaysaa maalmaha saacadaha bilaha iyo sanadada soo socda adigoon garanahayn ma waxaad ka mid noqon doontaa kuwa dhulka ku dul socda mise kuwa dhulka hoostiisa ku jira saad ugu xisaabtamaysaa waa karbun biyadi siwaaj laa tadri mataa yaksha waa dhibaato iyo musiibo geeridu cid kale gacanta ugu jirta oo inay kugu dhacaysaana ay tahay mid aan laga baaqsan karin goosta ay kugu dhacaysana aanad garanahay imise ayaynu ognahay walaalayaal oo aynu maqallay oo aynu aragnay dad waa beristay iyagoo caafimaad qaba iyagoo iska nabad qabo dadkoodii iska dhex jooga oo galabnimadii aan gaadhin xataa caajalathum ulmaniya ilaa geerida ay qabatay malakulmowdkii ilaahay subxaana watacaala uu soo diray yani cibrada wax ku qaadashay inoogu sugnayd wuxuu uhi cumar ibnu cabdilcaziiz raximah llah alaa tarawna anakum tujahizuuna kula yawmin haadiyan aw raaixan ila allah wardadow quluubtiina maxaa dhagax ka dhigay maxaad wax la qaadan laadihiin maxaad u waantoobi laadihiin maxaad u toobadkeeni laadihiin maxaad daacada ilaahay ula iman laadihiin maxaa idin diiday khayrka iyo wanaagga iyadoo wax laydiin sheegayo indhihiin aad wax ku aragtaan war meedaan arkahayn maalin kastayna diyaar garaynaysaan qofka lahaya ama caraabaya xaggee buu ka lahaya u caraabaya ilallah xagga ilaahay buu caraabaya nafti baa laga qabto xaggee baynu qofka u diyaar garanaynu geynayna maalin kasta qaar baa la diyaarinaya waxaad arkaysaa haddaad xabaalaha tagto maalinaan dad lagu aasahayni ma jiro gelinka horiyo gelinka dambaba maalinaan dad dhimanahayni ma jirto maxaad wax ugu qaadan weydeen buu leeyay dadka noocaasi a xaggeynu geynaa dadkaasi sariirtiisiu laga qaaday meydkiisii laga dulqaado maalin kasta waynu maqlaynaa laakiin shay caadiya bay naga noqoto waayo qulubtii ayaa engegtay iimaankii ayaa waxa weeyaan daciifay oo aada iyo aada waxa weeyaan u liita si awgeed waxaynala gudboon maadaama aynaan garanahayn habeenku markuu inoo dumay inaynu waaga gaari doono inaynu sahay adduunyadan aynu ka qaadano aynu kala tagno saacad kastana heegan aynu ahaano aynu diyaar noqono ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun ayuu rabbigeeni ina yihi subxaana war ilaahay ka baqda alla ka cabsiga runta ah ilaahay meeshuu idinka doonayaanu idinka waayin meeshuu idin diidanayaanu idinku arkin walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun waan ha dhimanina macnaa geeridii aana idin imanin ilaa waantum muslimuun idinkoo ilaahay u hogaansan mooyaane waar geeridii aana idin imanin geeridii goora imanaysa miyaad garanaysaa xaalad kasta ilaahay u hogaansanow si ay geeridu kugu timaado adigoo ilaahay subxaana watacaala u hogaansan oo lagugu khatimo bilxusna wanaag lagugu khatimo noloshaada adduunyo oo dabeeta nolol dhimashadaadu ay noqoto mid lagu farxo oo ilaahay tabaaraka watacaala wanaag aada la hortagtid imisa ayaa qof waagu u bayayaa amaba se galabnimada gaaraya isagoo iska qoslaya oo iska faraxsan oo iska ciyaaraya salaadii dayacay soomkii dayacay saka aan bixin ahayn ilaahay awaamirtiisii dayacay ilaahay wuxuu u diid oo dhan samaynaya iyadoo kafantiisina ay diyaar tahay oo laga yaabo kii kafanta iibinaayey kafanaha uu sii jarjaray ee uu ku xisaabtamayo in laga iibsado inay kafantiisii ku jirto isaguna warkamahayo waa dhoohan yahay oo waa moogan yahay imise ayaa caruur yar yar la rajaynaya lagu xisaabtamayaa inuu cumrigoodu dheeraado iyadoo xagga ilaahay ay ka qoran tahay in jirhkooda mugdiga qabriga la geliyo imise ayaa gabadh la diyaar garaynaya oo laleeya caawaa la hoynaya ama beri baa la hoynaya ama bisha soo socota iyadoo laylatulqadarkii ilaahay uu ku qoray iyada iyo zawjkeeda ama iyaduba inay ku jirto dadka sanadkaasi dhiman doona imisa ayaa qof caafimaad qaba oo xanuun ba-aanu haynin dhintay xanuun la-aan imise ayaa qof bukayna muddo dheer waxa weeyaan noolaanaya idan xisaabtu sidaynu moodayna maaha tasawad min attuqaa fa inaka laa tadri ida jana laylu hal taciishu ila alfajri fakam min fatan amsa waasbaxa daaxika waqad nusijat akfaanuhu wahuwa laa yadri wakam min sigaarin turtajaa tuulu cumrihim waqad udkilat ajsaamuhum dulmata alqabri wakam min caruusin zayanuuha lizawjiha waqad qubidat arwaaxuhum laylata alqadri wakam min saxiixin maata min gayri cilatin wakam min saqiimin caasha xiinan min addahri idan walaalayaal qofka adduunyadan ku mashquulsan ee isku ilaabay waxaa muhim ah inuu waxa weeyaan xusuusnaado geeridu inay iman karto ama ay dhici karto isagoon kuba xisaabtamahayn ama aan filanahayn xoog iyo caafimaad qablaha inay geeridu u timaadaa dhici karta yaa man bidunyaahu ishtagal wagarahu tuulu lamal almawtu ya'tii faj'atan waalqabru sanduuqu alcamal qofka adduunyada ku mashquulayow ee ay degtay tuulu lamal xisaabtankauu ku xisaabtamaya adduunyada muddo dheer inuu joogayow almawtu ya'tii faj'ah geeridu waxay u timaadaa si lama filaan ah waalqabru sanduuqu alcamal qabriga ka horeeya lagu gelinayaana waa sanduuqii waxa weeyaan camalkaaga marka walaalayaal qofka ajashiisu ay dhammaato oo noloshiisu ay ku dhawaato waktigii ay dhammaanaysay ilaahay baa usoo dira rusulu lmowt malaa'ig ayaa rabbi usoo diraya si ay jirhkiisa uga siibaan ruuxdii iyo nafti jirhkiisa maamulaysay qofkii dhammaa xoogga lahaa ee hadlaayay ee ordayay ee shaqaynayay ayaa ruuxdii marka laga siibo iyadoo xubnihiisii kale ay dhammaystiran yihiin ayaa dhawaaq iyo dhaqaaqtoona aan yeelanahayn malaa'igtaasi xataa kuwa khaldamaya maaha oo qof aan loo dirin nafta ka soo qabanaya ama qof loo diray baynaya xataa idaa jaa axadakum lmowt tawafathu rusulunaa wahum laa yufarituun mid midkiin marka waktigu dhimanayo la gaadho waxa oofsatoo nafta ka qabata buu leeyahay rabbi subxaanau watacaala rusuluna waa malaa'ig weeyaan wahum laa yufarituun gaboodsan iyo xadgudubtooda kuwa samaynaya maaha malaa'ikatu lmowt marka qofka ay u timaadee nafta laga qabanayo xilligaasi ayay kala caddaanaysaa qofka noloshiisii in wanaag lagu khatimay iyo inay noloshiisii xumaan iyo shar iyo macsiyo ku gabagabowday walciyaadu billah xaaladda caynkaasiyo dad ilaahay bay xusayaan tawxiidkay haystaan laa ilaaha ila allah iyagoo labay dhimanayaan waa almu'minuun alsaalixuun ilaahay baa sugaya subxaana watacaala qaarkoodna wixii qalbigooda buuxiyey ee adduunyaha ee macsiyaha ee mukhaalafaadaha ee cibaado la-aanaha wixii ayuunbay ku hadlayaanuun xaaladda caynkaasiya xaaladda caynkaasiya qofka xubnihiisii carabkiisii iyo qalbigiisii iyo jirhkiisii kulluhum garabkiisay ka baxayaan oo u gargaari maayaan ma awoodi karo inuu wanaag ku hadlo haddaanu wanaag samayn jirin ma awoodi karo laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo isagoo hadal kaleba daldalaya haddaanu ahayn mid laa ilaaha illa lah ehelkeeda kamid ah adduunyada markuu joogay ictiqaadsanaa oo ku dhaqmi jiray waxaa kamid a masaa'ibta mawtka iyo dawaahidiisa arrimaha waaweyn ee laga fajaco argagaxna qofka ku beeraya iyo cabsi malaa'ikatu lmowt qofku haddii ay qof muumin oo toosan waxay malaa'igtu ugu imanaysaa bisuuratin xasanatin jamiila iyaga oo leh suuro shakli iyo hay-ad aada u wanaagsan oo qurux badan rasuulkeena inooga warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku ina alcabda almu'min ida kana fi inqitaacin min addunya waiqbaalin min alaakhira nazla ilayhi malaaika nazalat ilayhi malaa'ikatu min asamaa addoonkuu muuminka ahi markuu yahay mid adduunyadan kasii jeeda aanay nololi ugu laabnayn aakhiro u jihaystay oo geerida ay u timi malaa'ig baa samada ka timaada ilaahay baa soo diray subxaana watacaala biid lwujuh wejiyooda ay cadcad yihiin kaana wujuuhahum shams waxaadaad moodaa quruxda iyo dhalaalka iyo iftiinka wejigooda marka la eego qoraxdoo kale ayaad moodaa waa abaalmarin bay kamid tahay ilahay addoonkii muuminkaa waa abaalmarinayo oo laga farxinayo waa bishaara waxay sitaan buu leeya nabi maxamed kafan macahum kafan min akfani iljanna kafan kamid ah kafanaha jannada jannadaa laga keenay wa xanuuqun kafantaa jidhkiisa lama gelinayo jidhkiisa tan adduunyadaa la gelinaya kafantaa ruuxdiisa ayaa lagu qaadaya oo samooyinka sare lagu geynaya waxay sitaan wax udgoon oo bukuura oo jannada laga keeno qofka la mariyo qofkii muuminka aha weeyi halkaa hortiisa ee araggiisu uu ku dhacayo usoo fadhiisanaya dabeetana waxaa imanaya malakulmowt malaa'igtaa hore waa kuwii malakulmowtka caawinayey ee arrinta noocaasiyo ku kaalmaynayey dabeetana halkaa madaxiisa agtiisa ayuu fadhiisanaya qofkan marka nafta laga qabanayo malakulmowtkii wuu arkaa laakiin inagu markaynu hareero joogno war kama hayno waxay malaa'igtu ku odhanayaan qofkii muuminka ahaa ayatuha nafsu ayiba ukhrujii ilaa makfiratin min allahi wa ridwan waxaad usoo baxdaa maanta ilaahay dembi dhaafkiis iyo asturistiisa iyo ilaahay raalli ahaanshiis iyo naciimkiisa iyo jannadiisa usoo baxda tacabkan adduunyada iyo dhibaatadiisa iskaga kaalay qaala fatakruju tasiilu kamaa tasiilu lqatratu min sayi siqa fayakuda dabeetana naftii ballanqaadka noocaasiyo marka la siiyo bishaaradaasi waxay soo baxdaa iyadoo dareereysa tacab iyo dhibaato iyo mashaakil iyo garaac iyo karbaash iyadoo malaa'igta aan kala kulmin waa naftii muuminadda ahay iyadoo u dareereysa sida naxasta la dhalaaliyey weelka afkiisa ay uga dareerto malakulmowtkaa qabanaya markiiba malaa'igtii kale ayaa ka qabanaya waa isagu waa adadagii waxay gelinayaan kafantaasay naftiisii gelinayaan xanuudkaana waa marinaya samadaa loo qaadaya magaciisa kuwii ugu wanaagsanaabaa loogu yeedhaya malaa'ig kastoo lasii maraya waa ku farxayaan ilaa marka dambe naftiisii lagu soo celiyo jidhkiisii oo qabrigii la geliyey halkaa dabeetana loogu nicmeeyo ama addoonku hadduu yahay mid kaafira ama faajiro ilaahay caasiye subxaanah loo taagheli waayo khayr iyo wanaag xaggoodaba aan soo dayahayn malaa'igtu waxay ugu imanayaan suurad aada iyo aada u foolxun oo laga argagaxo waa nooc cadaabka ka mid ah wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonkii xumaa markuu adduunyadan ka go-ayo ee uu ka baxayo aakhira usii jeedo malaa'ig baa samada uga imanaysa malaa'igtaasi waa khilaadu shidaad kuwa bilaa naxariiso adadag weeye waa suud lwujuuh wajiyadu way madow yihiin waxay wataan kafan ka samaysan dhogor dhogor weliba wax mudmudaysa oo xaggee laga keenay maatii adduunyada waa min annaar naartaa laga soo qaaday halkaasuu cadaabku uga bilaabmay soo maaragta iyadoo weli aan qabrigiiba la geynin ayaa qofkii cadaabkii u bilaabmay ruuxdiisii oo kafan naar laga keenay ruuxdiisii la gelinaya halkaa araggiisu uu ku dhacay usoo fadhiisanaya malakulmowdkii markuu yimaado maxay ku odhanayaan ayatuha anafsu alkhabiisa ukhrujii ilaa sakhatin min allahi wagado laa ilaaha ila allah naftaadan xunay waxaad u soo baxdaa bay odhanayaan cadho ilaahay uu kuu cadhooday subxaana wa tacaala ilaahay cadhadiisana maxaa ka dhasha oo ka ratima ciqaab ayaa ka ratima ilaahay cidaanu u cadhoonin ma cadaabo ilaahay tabaaraka watacaala ciduu raalli ka yahay ayuu u naxariista waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam naftu dhawaaqa noocaasiya markay maqasho way argagaxaysaa jidhka ayay ku kala yaacaysaa dabeetana xoog baa lagaga saaraya malaa'igtu waa garaacaya waa ka siibayaan ilaa naftii sida ay u jiidayaan xididada iyo margiyaduba qofkii waxa weeyaan ay googo-aan xaaladda caynkaasi ah inagu ma arkayno inooma muuqato laa nushaahid walaa nara laakiin waxaa laga yaabaa aasaarteeda iyo rahaadkeeda wax kamid inay noo muuqdaan ilaahay baa yihi tabaaraka watacaala falawlaa idaa balagat ilxulquub wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun waar marka naftu ay gaadho xilquubka halkaa cunaha markay qofka u gaadho idinkuna aada hareero joogtaan annaguna aan idinka dhownahay malaa'igtu ujeedaa rabbi tabaaraka watacaala walaakin laa tubsiruun malaa'igta arki maysaan haddaad awood leedihiin xaaladan miyaad malaa'igta ka celisaan ama qofka nafta aada u celisaan kalaa idaa balagat itaraaqiya waqiila man raaqa wadana anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika ywmaidin ilmasaaq waxaa rabbi uu leeyahay iska dhaafi bini aadamkan adduunyada isku ilaabo loo taag leeyahay muxuu samayn doonaa marka naftu ay u gaadho kalxamaha oo xagga qaarka dambe o dhan ay ka soo baxdo oo dadka ay isku yacyaacaan ay yidhahdaan dhakhtar mee sheekh dabiiba ee qur-aan ku akriyaa mee waxaasoo dhan waxba ka tari maayaan naf ilaahay ugu talagala inay baxdo miyay celin karaan wadanna anahu alfiraaq ou xaqiiqsado in jirkan iyo naftana ay kala tegayaan oo las qofkii laysku jabiyo laysku jabiyo lasdu laysdul saaro gacmihiisa iyo lugihiisa xaggee la geenaya ilaa rabbika yawmaidin ilmasaaq meesha loo wada waa xagga rabbigaa wey ilahay xaggiisa ayaa loo wadaa garan mayno walaalayaal labadaa qolo qolada aynu noqon doono ma waxaa layna odhan doonaa naftaada wanaagsanayd ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo naxariistiisa usoo bax mise waxaa layna odhan doonaa ilaahay cadhadiisa usoo bax walciyaadu billah maadaama xaalku sidaasi uu yahay sideebaynu adduunyadan isugu ilownaynu kaflad u gallay oo shaqadeena ay noqoto shaqo adduunyo aakhire layska ilaabay oo taasi ay ka dhalatay in diinta ilaahay lagu dhaqmi waayo salaad la-aan la taagan yahay qaar diintii iyo nebigii iyo ilaahay ay caayaya walciyaadu billah khamri la cabayo zine la samaynayo dumarkii bilaa xijaab ay socdaan noloshii adduunyada inay noo muuqato maxaa keenay addoon kasta oo xaqiiqada noocan og waa inuu ku xisaabtamuu ka baqdo inuu ka mid noqdo kuwaa laleeya ilaahay cadhiisa usoo bax si aan kuwa aynaan uga mid noqon maanta ayaynu fursad haysanaa maalinta xataa lama yeelayo haddaad tiraha dib ha loo celiyo maantaa fursad la haysta ha lagu dadaalo ilahay in la raalligeliyo maalintaasaad ilaahay raalli ahaanshihiisa aada heli doontaaye waxaa walaalayaa dhacaysa xaaladda noocaasi ah marka malaa'igtu qofkii muuminka ay bushaareeyaan sida ilaahay u yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kuwii ilaahay rumeeye iimaan la yimi uma istaqaamuu dabeetana toosnaaday oo diinta ilaahay ku dhaqmay wixii la faray la yimi wixii kale ka dheeraaday marka geeridu ay u timaado malaa'ig baa kusoo degaysa waa u bushaaraynayaan waxay leeyihin ku bushaaraysta jannadii laydin ballan qaadi jiray ayay malaa'igtaasi leedahay annagaa idin jecelo idin gargaarayno gurmad idiin ah saasay leeyihin amaa kuwii fu- fujaarta ahaa kufaar iyo kuwa macaasi sameeye muslimiin sheegtaba malaa'igtu naar bay ugu bushaaraynaysaa walciyaadu billah bal malaa'igtu way garaacaysaa ilaahay baa inoo sheegay fakayfa idaa tawafathum almalaa'ika yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum waxaa rabbi uu leeyahay sidaabay arrintood iyo xaalkoodu u noqon doonaa markay malaa'igtu oofsanayso iyagoo wejiga iyo dabada ka garaacaya malaa'igtu wallahi xaaladda caynkaasi haddaad arki lahayd ayuu rabbi leeyahy tabaaraka watacaala arrin laga fajaco wax lagu qaato ayaad arki lahayd oo qofka ku kalifi karta inuu ilaahay u toobad keeno oo ilaahay mid adeecayo u noqdo adduunyada intuu joogo oo macsiyada iyo xumaanta uu ka dheeraado oo sahay uu shaqaysto adduunyadan intuu joogo xaaladda caynkaasi ah ayaa dadka qaarkood waxay dalbayaan oo ay tamaniyaan ay jeclaysanayaan bal in dib loo yaro dhigo oo geerida dib looga yaro dhigo in adduunyadii dib loogu celiyo jeclaysan doonaan maxay adduunyada ka doonayaan talow waxay sheeganayaan wixii ay kharibeen intay adduunyada jooga inay hagaajin doonaan sanadadii iyo bilihii iyo saacadihii ay dayaceen ayaa xaaladda noocaasi u muuqan doono maanta aan u muuqan salaadii baa horteeda iman doonta ay dayaceen maalintaasi ay ogaan doonaan waxtarka salaada ay leedahay wax- waxyeelada ka tegitaankeedu uu leeyahay macaasidii ay samayn jireen oo mar kalena waar iska daayo ilaahay u toobad keenana ciyaar iyo jees-jees arrinta noocaasi ay ka dayi jireen oo qofka arrintaa kala hadla ay kuba qosli jireen ayaa maalintaasi u muuqan doonaa fabasaruka yowma xadiid maanta araggaagu waa mid si fiican wuxuu arkaya waxba kama qarsoona addoonka wax walo war ku ahaaba xaqiiquu noqday hortiisa timi dabeetana maxaa uu qowlkoodu noqonaya xataa idaa jaa axadahum lmawtu qaala rabbi irjicuun waxaa rabbi uu leeyahy kuwii loogu taageli oo war ilaahay adeeco toosnaada marka midkood geeridu ay u timaaduu odhanayaa ilaahayow iceli lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt waxaan rajaynayaa inaan camal wanaagsan sameeyo oo kii adduunyada aan kusoo dayacay arrinta noocaasi waa beentood ilaahay baa ka warramay haddii la celin lahaana halkuun bay kamisi lahaan wixii bay ku noqon lahaayeen laakiin xaaladda noocaasi ah ayaa calaacalka noocaasi ay muujinayaan laga yeeli maayo laga aqbali maayo kallaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha waa hadal uu iska yidhi buu lehi rabbi tabaaraka watacaala wa min waraa'ihim barzakun ilaa yawmi yubcahuun teedba adduunyadii ka xigay ilaa yawmi alqiyaamana soo bixi maayaan buu lehi rabbi subxaana watacaala وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون بدل هلاك أدوية دشوير يجب غصة نغضان ممنوع لك تهبير ربي إلا لقال يوم القيامة ويأجوج يا ومأجوج ما المها لسود دين دون ما المها كدن بي يوم القيامة إلا ما المها لقال أدوية دب غصة نغضان مايا وخرافات يا أرنان وحبك ترين waxaa dadka qaarkood ay yidhahdeen qof dhintayba in adduunyada dusheeda ku arag waan ku riyooda waa macno waa lagu riyoon karaa laakiin anigoo soo jeeda amarkay nebigii waa adduunyada dusheeda lugeynaya ama qof kale ayaan arkay hadi waa khuraafa qof dhintay jidhkiisa iyo jasadkiisa adduunyada dib ugu soo noqon maayo xaaladda caynkaasi uu qofku garanaya walaala fursadda u dayacay iyo khaniimada adduunyada uu ku haystay waktigii yaraa uu ku noolaa ee aanu ka faa'iidaysan wuxuu yihi ibnu jubayr taabicigaa daliilkii waxa uu yihi isagoo waxa weeyaan dadkii waaninaya kullu yawmin yaciishuhu lmu'min haniima maalin kasta oo qofka muuminka ahi uu nool yahay oo adduunyada dusheeda kusoo martaa waa haniimo waa faa'iido waa furso xaaladdaasi haddaanu ka faa'iidaysan maalintaa haniimadeeda waxaa dambayn doonta inuu ka murugoodo maalin dambe oo muruga aanay anfac ahayn oo waxba aanay utar ahayn yaa xasrata calaa maa faratu fii janbi illah wain kuntu lamin asaakhiriin ayuu odhan doonaa qofku maalinta qiyaame hadduu maanta fursada ka faa'idaysan waayo alla murugadayda iyo hoogaygaay ilaahay waajibaadkii uu amray baan dayacay bal waxaabaan kamid ahaan jiray kuwa ku jeesteesa arrinta noocaasi ah sidaa awgeed walaalayaal markaynu geerida isku waanina ama aynu isxusuusinayno ujeeddada u weynaa inu ka leenahay waxay tahay bal ilaahay uu ka lahaa subxaana maruu qur-aanka inoogu sheegayo oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo celcelinaayo inaynu u diyaar garowno intaanu nagu degin inaynu u diyaar garowno geerida waxa ka dambeeya inaynu u degdegno acmaasha saalixa intaanay musiibadaasi inagu habsan sida ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu maa qadamat ligad ilahay ka baqda buu leey rabbi subxaana naf waliba ha xisaabtanto oo bal ha eegto berritooda waxay u horumarsatay maalinta aada dhimanayso geeridu ay ku imanaysaad qabriga gelayso bal waxaad u horumarsatay ku xisaabtan ma xumaan baad sii dhigatay qabriga masas kugu cuna iyo naar holcayso halkaasi kugu olesha iyo malaa'ig wax weeyaan ku garaacda iyo albaab naarta lagaaga furo iyo gogol naarta laga keeno lagu geglo iyo qabrigoo lagugu cidhiidhiyo ilaa feedhahaagu ay isdhaafayaan mise taa cagsigeedaad diyaar garaysatay qabri waasic oo nuuraya oo jannada albaabu uga furan yahay oo ay taallo gogol laga keenay xagga jannadu camalkaagii saalixa ee qurux badan oo halkaasi kuugu yimaada malaa'igtoo si fiican kuula hadasha oo arrinta noocaase kugu tahniyadaysa labadaa balta meesha aada sii dhigatay ku xisaabtan oo waxa weeyaan naftaada weydii waxa uu noo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu dhinto idaa maata ibnu aadam waxaa raaca saddex arrimood waxaa raacaya naf maaluhu wa ahluhu wa camaluhu maalkiisii xoolihiisii wax kamidii waa raacaya oo wixii lagu aasiyey qalabkii iyo gaadiidkii aaska laga qeyb qaadanayay dadkii ehelkiisaana waa raacayaan qaraabo iyo saaxiibaba waxaa kaloo raacaya camalkiisi laba waa iska soo noqonaya xoolihina waa iska soo noqonayaan dad baa dhexlayo la wareegaya ehelkiina waa iska soo noqonayaan oo qofkii waa iska ilaabayaan oo hawlahooda iska wadanayaan meesha talow maxaa ku hadhaaya waxaa ku hadhaya waa qofka camalkiisii weeyaan sidaa awgeed camalka meesha kuugu hadhayaa ha noqdo camal qurux badan oo wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa u imanayo qofkii muuminka ahaa nin qurux badan oo dhar qurux badan xidhan oo suuradiisa ay qurux badan tahay iyo hay-adiisu markaasuu ohanaya war adiguna maxaad ahay wejigaagu wuxuu eegaya mid khayr la yimaada wejigii su odhanaya ana camaluka saalix camalkaagii wanaagsanaa ayaanahay halkaasuu camalkiisii wanaagsanaa uu ku weheshanaya ilaahay baa wuxuu ina yidhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah dadka muuminiintaayow xoolihiina iyo caruurtiinu yaana idinka mashquulin ilaahay xuski subxaana watacaala ilaahay taacadiisa qur-aanka akrintiisa salaadii adkaarta akrinteeda ilaahay tabaaraka watacaala waajibaadkii kale u idin saaray yaan idinka mashquulinin waman yafcal dalika fa ulaaika hum alkhaasiruun qofka sidaa sameeya ee wanaaggii ilaahay faray kaga mashquulo xoolihiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo adduunyadiisa kuwa khasaare buu kamid weliba waa khasaare aan laga soo kabanahayn khasaare adduunyada waa laga soo kaban karaa dib baa loo faa'idi karaa sidaasoo kale adduunyada haddaad ku khasaarto waaba dhaafi doontaa dhibkeeda iyo ciilkeedaoo dhimasha ayaabaa kaa dambaysaba laakiin markaad dhimato aada aakhiro tagto xaggee baad u dhaafi doontaa aakhira meel loo dhaafa ma jirto waa daaru lqaraar wa anfiquu mima razaqnaakum min qabli an ya'tiya axadakum almowt fayaquula rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakum min alsaalixiin walan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun ilahi wuxuu leya wax la baxa camal saalixa iyo khayr iyo wanaag iska horaysiiya intaa la gaadho waktiga midkiin geeridu ay iman doonto xaaladda caynkaasi ah wuxuu qofku odhan doonaa ilahay o miyaad dib ii dhigta lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariib in yar miyaad dib ii kaadisto aan wax sadaqadaysto aan tukado aan soomo gabadhii xo aan xijaab qaato aan ninkayga adeeco aan iska ilaaliyo macaasida tabarujka heesihii dhegaysigooda aan iska ilaaliyo qur-aanan ku bedelo saasuu odhan doonaa qofka waaku min asaalixiin kuwii wanaagsanaa ee aan la yaabanaa kuwa aan ka mid noqdo aan ku biire ilaahu dibii yara dhig buu odhan doonaa laakiin xaqiiqadu waa maxay walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha nafna ilaahay dib u dhigi maayo maalinta ajasheedu ay timaado wallahu khabiirun bima tacmaluun waxaad samaynaysaan ilaahay ma moogana kama qarsoona haddaad dadka ka qarsato iyo haddaad tustidba ilaahay waa ogi subxaana ilaahay waa ogya waa kaa xisaabin doonaa waana kugu abaalmarin doonaa weyaan macno geeridu walaalayaal daartan adduunyo daarta aakhiro oo arrinta kala saaraysa weeye xaaladda qofku naftu ay ka baxaysa iyo saacadda uu dhimanaya waa ta kala saaraysa waktigu uu shaqaysan karayey iyo waktigii shaqa aanay banaanayn ee wuxuu shaqeeyey in lagu abaalmarinayay qofka ibni aadamka ah waxa weeyaan laga aqbali maayo calaacal cudurdaarashana laga aqbali maayo xasanaad loo kordhin maayo xumaanuu sameeyo waxba laga dhibi maayo xeelad ma jirto uu kaga baxsado waxa sugaya wuxuu isku furtoo laga yeelayana ma jirto laa dirhama walaa diinaar meel la fadhiistiyo meel la degaano kama horraysan qabriga ahayd qabrigaasina waa imaa rawdatu min riyaadi aljanna aw xufratu min xufuri niiraan ama waa waa jannada qayb kamid ah oo loogu nicmeynayo addoonkii ama waa god kamida godadka naarta ilaa yawmi alqiyaama dabeeta halkaa marka la dhaafana imaa inuu galo jannada naciim muqiima oo daa'ima u galo wa imaa inuu sugayo addoonka cadaab aliima waxanuujiya fii naari jahannam walciyaadu billah xaaladda caynkaasi ayaa ka dambaysa addoonka waa inuu markaa xisaabtamo haddii markaynu dhimano laiska keen dayn lahaa raxaba dhimashadu aynoo noqon lahay walaakin idaa mitnaa bucitnaa wanus'alu bacdahu can kuli shay markaynu dhimano waa layna soo saaraya dabeetana wax walba waa layna weydiinaya wawudica alkitaab fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih kitaabkii baa qof walba la hordhigi doonaa mid midigta laga siiyo mid biwaxa laga siiyo qaar ku farxaya kuwa ka naxaba qofka doono maalintaa dadku ay murugoonayaan inuu farxo adduunyadan ha ka qaata sahay watazawadu fa ina khayra zaadi attaqwa sahay qaata buu leya rabbi sahay la qaatana ilaahay oo laga baqdo subxaana watacaala ayaa u wanaagsan ta wax anfacaysana ah walaalayaal qof walo inaga inaga mid ah waxa hooyadii ay dhashay isagoo ooyaya waynu aragnay ilmaha yar markuu dhashay uu ooyaya ilmaha yari dadka hareero joogaana yadxakuuna suruuran way qoslayaan iyagoo ku faraxsan isna waaba ooyaya waxaa laga yaabaa in arrinta noocaasi iyo dhalashada dhibaataba ay kasoo gaadhay laakiin maalin baa iman doonta dadka hareero jooga ay ooyayaan maalintaasi haddaba waa inuu ku dadaalo inuu isagu noqdo mid qoslo farxad awgeed ya bna aadam waladadka umuka baakiya waannaasu min xawlika yadxakuuna suruura faxris calaa camalin takunu idaa bakaw fii yawmi mawtika daaxikan masruura ku dadaal haddaba camal aada ku ahaanaysid marka iyagu ay ooyaan maalintaad dhimatid mid qosli aada ahaanaysid insaankuna meesh daartii uu dhistay midaan ahayn degi maayo laa daara lilmari bacda almawti yaskunuhaa ila alatii qabla almawti yabniha daartii geerida horteeda uu dhisiy unbuu degaya fain banaaha bikhayrin taaba maskaru hadduu khayr iyo wanaag dhistuu daartaa sii dhigtay dee meel wanaagsan buu degi doonaa wain banaaha bisharin khaaba baaniya hadduu shar ku dhiso shar meesha uu sii dhigtayna dee waa hoogay oo waa khasaaray oo waa halaagsamay ninkii daarta noocaasi waxa weeyaan dhistay adduunyadana kafantaa yar ayaa lagala baxaya wixii la camiro oo dhan ee la dhigo dhan waa laga tegaya dadkii la jeclaa waa laga tegaya qofkii doonaya xaqiiqada inuu ku dul istaagana xabaalaha hadduu tago taasi ayaa xusuusin doonta geerida iyo xaqiiqadan aynu ka hadli doono wa aynu ka hadlayno wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca wa ana sacyahu sawfa yuraa uma yujzaahu jazaa al-awfar insaankuna wuxuu shaqaystuun buu leeyahy wuxuu shaqaystayna waa lala arki doonaa waanu arki doonaa isaguna kadiba waa lagu abaalmari doonaa waxaanu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kullu ummati yadkhuluuna aljanata ilaa man aba ummadda oo dhami jannaday gelaysaa kii isagu iska diida mooyaane saxaabadu waa yaabeeno waxay yidhaahdeen waman yaaba ya rasuul allah oo jannada yaa diidaya rasuulka ilaahay qaala calayhi salaatu wasalaam man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba kay adeeca jannadu gelay bu rasuul xaqiiqaha waa geli doona iyo dhabaahan kay caasiyaana jannadii isaga ayaa iska diiday macsiyadiisaa ka hor istaagta wax kale kama hor istaagin marka walaalayaal yaynan ka mid noqonin kuwa waxa weeyaan jannadii ilaahay uu inoo diyaariye rasuulku inoogu yeedhay iska diiday iyagu oo doortay naarta xumaanteeda iyo kuleylkeeda iyo cadaabkeeda aynu maqalaynu garanayna laynooga warramay yaynaan noqonin waxa weeyaan kuwa caasiye rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ilaahay ha loo toobadkeeno ilaahay ha loo noqdo hala badiyo xusuusnaanta waxa weeyaan geerida adduunyadana yaa la ysku ilaabin sahay ha laga qaato maalmaha yar ee la joogo ilaahay haynagu anfaco dhammaanteenba hadalka aynu nidhi wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira